waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali waxaan ka shaqaynaya walaale isbitaalka garoowe qeybta cudurada haweenka iyo dhalaanka yaryar xagga caafimaadka horta sida aad la socotid walaale geeska africa ama wadamadan shab saxaaranka la isku dhaho waa wadamada ugu badan ee xagga dhimashada hooyada iyo dhalaanka marka dunida nala midka ahaan la wadaagnaa aan uguba sii leedana ah waxyaabaha ugu badnaa waxa weeye dhimashada hooyada ayaa aada ugu badan taasoo ay keentay waxyaabo badan oo iskaashaday oy ka mid tahay xaggii caafimaadka barnaamijka caafimaadka oo aan aada u adkeyn maadaama burbur weyn soomaaliya ka dhacay oo intaasoo sano mxit burbur u jiray dadkii oo aan gaari karin meelihii caafimaadka ka fog oo badanaa dadka soomaalida baadiyaha iyo meelo ka fogfog xarumaha caafimaadka degan yihiin dadkii oo xagga caafimaadka aan ku baraarugsanayn waxyaabahaasoo dhan badanaa marka hooyooyinka waxay u dhiman jireen dhiigbaxa maxayte caabuq ama infectionka waxaa loo yaqaana dhiigkarka obstructed labor waa dhalmada oo maaragtay raagta ama dhibaato kala so iyo waxyaabo kale oo dhibaatooyinka gudniinka la xiriira waxyaabahaasaa ugu badnaa waxyaabaha hooyooyinka u dhintaan dhalaanka sidoo kale qalab nagu filan ma aanan haysanin dad u tababaran oo fiican ma haysano ayaga ruuxooda ilmaha yaryar markay dhashaan badanaa iyagan dhimashada waa badan tahay waa gartay marka dowladaha soomaaliya ama mid gobol ama mid federaal noqotay waa iska tabar daran yihiin ma jiraan hay-ado ama yaa ka caawiya ama wasaaradaha dowladda awoodooda intee la eg tahay ay howlahaas wax ka qabtaan
wallaahi dowladdu waa iska maxaytii dowladaha dee caawinaad fiican ma haystaan sidaa la socotid puntland way ku dadaashay wasaaradda caafimaadka waxay ka mid tahay soomaaliya wasaaradaha ugu xooga badan oo maaragtay sida fiican u dhisan tababarey u sameysaa maxay shaqaalahooda caafimaadka hay-adaha naga caawina waxaa ka mid ah kuwa u n-ka sida u n f b e-da w h o-ga kuwaasoo tababaro iyo daawooyin naga siiya mararka qaarkood laakiin inta badan isku tagshi iyo dad dhakhaatiiro ayaga ruuxooda sidooda isu abaabulay oo isbitaallo dadkii u furay oo ma aragtay sameeya baa jira waa gartay intaad meesha joogtay adiga maxaa kuugu dhib badnaa ama waxyaalihii ugu xumaa oo aad soo aragtay maxay ahaan ugu darnaa wallaahi waxyaabihii ugu badnaa oo la soo maray maxay ahayd waxaa ka mid ahaa dhibaatooyinka sida aan kuu sheegay maxay ahayd la xiriira hooyooyinka oo ay ka mid yihiin kufsiga hadda isbitaalka intaan ka shaqaynaynay waa waxyaabaha igu naxdinta badnaa soomaaliya waagii dagaal ka dhacay waa maqli jira dad badan oo la kufsaday laakiin waddan degan oo nabad ah oo puntland waxaan ku tirinayay maaragtay meel dadkeeda degan yahay markaan tegey bilo kadib isbitaalkii bishii ugu yaraan afar ama saddex baan waxaan arki jirnay keys oo naloo keeno oo kufsi ah marka kufsigaasaa ugu badnaa waxyaabaha maxayta ahayd aanu aragno
waa gartay marka gabdhahaas ama haweenkaas lasoo kufsaday marka inii yimaadaan marka laga reebo maxaa maxaa u qaban jirtay idinku dhakhtar ahaan ama caafimaad ahaan
caafimaad ahaan waxaan u qabanaa qofka lasoo kufsada haddiina loo keeno inkastoo ay dadku badanaa wakti dambe keenaan oy fiicnaan lahayd in gabadhi markii la kufsadaba isla markii haddii ay xarun caafimaad hesho waxaa loo qaban karaa waxyaabo badan oo ay ka mid tahay in daawooyin la siiyo daawooyinka hortag ayaa siinaa oo cudurada sida maxayte cudurada maxayte h i v-ga uu ka mid yahay cudurada galmada dhowr cuduroo galmo loo kala qaadaa jira oo ay ka mid yihiin maxayte ahayd dhaawacyada infectionka oo kale haddii qofkii soo gaaro dhaawaci hadduu soo gaaro in maxayte ahayd daawooyin laga siiyo waxyaabahaasaa ka mid a sidoo kale waxaan u qornaa riboor ka saacidaya qofkaas haddii uu station iyo maxkamad arrimihiisa u gudbinayo oo waa uu u bandhigayo hadda nasiib wanaag puntland waxay ka mid tahay iyadana sidoo kale soomaaliya meesha keliya oo leh d n a testingka maaragtay hidisidaha waxa lagu baaro nasiib ayaanu u leenahay dhakhtar waxaa noo yimid puntlander oo dibadda ka yimid oo arrimahaas kusoo takhasusay waxaana hadda aanu awood u helnay qofkii kufsi sameeya in lasoo qaban doono haddii alla idmo sida aa hadda eed maqashay in dad badan lagu soo qabtay oo maxkamado lagu saaro qaarna dee lagu dilayba marka arrintaasiitana waa arrin aan aada ugu faraxsannahay oo kusoo korodhay soomaaliya oo dhanna ay ka faa'iideysan karto baaristaas d n a da ah oo lasoo qaban karo qofkii dembiga geystay haddii la keeno wakti munaasaba oo isla markiiba qofka dhacaamada laga qaado shahwadii markii laga qaado qofkii waa la helayaa ninkii wax kufsaday waa gartay intaad joogtay marka kaysaskaad aragtay inta badan gabdhahaasu dacwo ma ka geyn jireen raggii qabsaday ma la yaqaanay raggii qabsaday mise xaal mastuur iyo qabiil iyo odayaal iyo waxbaa geli jiray howlahaas
wallaahi nasib darada ugu badan waxaa weeye maxay ahayd faldembiyeedkan waxa uba u batayba anu waxaan oran karaa waa qarsiga sababtoo dhaqan soomaalida waxaa jira ay iska aamineen oo ay ceeb ninkii wax kufsaday ceebtii lamaba saaraya gabadhiibaaba victim sii noqonaysa gabadhii la kufsaday waa xishoonaysaa waxaa aniga ila soo dersay gabdho badan oo la kufsaday oo qaarna aan la keenin oo aanu ka maqalnay bahalka qaarna markii la keenay markaan daaweynta u sameynay diiday inay maxkamado aadaan oo aan nir walaale ninkaa berri buu naaka la kufsanayaa fadlan ha la sheego ha la ceebeeyo ha la maxkamadeeyo ee dacwadaada furso laakiin waxaa ka weyn ceebta gabadhaas iyo istigmada soo gaaraysa waxay leedahay ma raba in lay ogaado marka arrintaasaa ugu ugu dara haddii dadka la keeno oo la ceebeeyo oo la sheego waa sahlanaan lahayd qof walbana maxkamad baa la keeni lahaa waa la saari lahaa hadda waa ku mahadinayaa dowladda puntland tallaabada ma aragtay quruxda badan oo ay qaaday oo ay ma aragtay ka dhabaysay annagoo kiiskii hadda caasho aad iyo aad ayaanu u sugaynay xitu waanu rabnay in ma aragtay soomaalidu waa indhakumiyare hadday arkaan ma aragtay dad xishoodo maaha dad baqa weeye haddayn sharci jirin lagu kala baqano waxaa weeye waa la iscunayaa marka waxaa muhiim ah iyadoon cidno dembi laga gelin qof walba oo dembi gala in bulshada lala qabta si aanu u helno bulsho caafimaada taasaana ilaahayna farayaa sababtoo ah waxaa lagu leeyahay waa xadiis nabowi ah waa in dembiga ma aragtay fisqiga dadka ummadda laga qabtaa marka hore gacan bira ku qabaa lagu leeyahay haddaad ku qaban karin afka maxay ti ahayd ka nac oo ka diid waxa ugu yar oo ugu daciifsanna waa niyadda oo aad aad wixii dembiga aha ka nacdid marka waa wax wallaahi lagu ma aragtay lagu farxi karo waxaan rajaynayaa inay tusaale u noqon doonto nimanka kale oo mujrimiinta ahoo raba inay wax kufsadaan in saas loo marinayo maantana aan qalabkiina aan haysano aanu haysano maxayta maxkamad dastuuri ah oo lagu faani karo oo ma aragtay dambiilihii maanta ciqaabtiisa la marin karo haddii alla idmo waa gartay waxaa tiri bishii ilaa afar ama gabdhaha inii imaan jireen waxaad is leedahay kaysas badan baa jira oo aan ama cisbitaalba imaan ama dacwo keenin oo gabdho la kufsaday kaysas badan baa jira oo qaarkood waxaa weeye odayaal iyo xeerdhaqameed iyo xeer mastuur arrintaas ruuxeed wax badan baa waxaa laga qabtay maxay ti ahayd shirar badan waxaa laga qabtay maxay ti ahayd go-aamo dowladda ay la shirtay odayaashii ee dhaqanka la yiri aan la gelin faraha ha la gelinina wixii kufsi ah waa in xag maxkamadeed lagu dhammeeya haddana saasay tahay weli waxaa jira dad xaal mastuurkaas wax ku dhammeeya odayaashiiba iyo reerkiibaa isu tegaya lacag baa la bixinaya xataa lacagtii waxaa laga yaabaa gabadhii miskiinta ahayd inaysan gaarin oo aysan helin raalli ahoo wax yaraaho wax lacagoo soo gaara maxay ti ahayd gabarnimadeedii iyo bikradeedii iyo sumcaddeeda halkaa ku baaba'do xataa waxaa laga yaabaa consequency dheer inay gabdhihii u keenaanoo qaarkood moralka ka xumaado ama ay keentay waali ama inay istilaan ama inay ma aragtay hadhow ruuxooda ee cawaaqib xum kolley dhammaad kuu dhammaataya ee gabadhiiba saas suuqa kusii gasho marka waxaan kufsiga ah wax fudud ma aha waxyaabaha uu keenaya caqabadaha ka dambeeya qofka hadduusan helin caafimaad degdega iyo maxay ti ahayd waano ama maxay ti ahayd in qofkii counseling loo sameeyo cawaaqib dheer oo ilaa lifeka nolosha gabadh oo dhan la soconaya buu yeelanayaa
like us la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs soomaali